war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ee dowladda nigeria ayaa lagu sheegay in xayiraad la saaray diyaaradaha duulimaadka ee sharikadda ethoobiyan airlines ee ay leedahay dowladda xabashida etoobiya waxaa sharikadda duulimaadyada etoobiya lagu eedeeyey in xadgudubyo iyo dhac loogu geysto diyaaradahooda dadka u dhashay dalka nigeria waxyaabaha lagu eedeeyey shirkadda duulimaadka ee xabashida etoobiya ayaa waxaa ka mid ah in aysan shirkaddaasi soo celin lacagaha baaqiga u ah rakaabka marka ay tikidka goostaan iyo in dadka baaqda ee lacagtooda ahayd in loo celiyo aan dib loogu celin waxaa intaas dheer oo lagu eedeeyey dhac iyo xatooyo ay ku kacaan shirkadaha ethoobiyan airlines iyadoona xukuumadda abuuja sheegtay in xayiraadani sii socon doonto ilaa ay wax iska beddelayaan